maxkamadan ku taala magaalada milan ee dalka talyaaniga ayaa xukun xabsi daa'ina waxay ku riday muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabo cismaan maxamuud muwaadinkan soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyey inuu dil iyo kufsi iyo jirdil kala duwan uu u geystay tobanaan muhaajiriina kuwaas oo doonayay inay gaaraan xeebaha dalka talyaaniga booliiska magaalada milan ayaa waxay xabsiga dhigeen ninkan kadib markii saaxiibadiis oo tahriib ahaan usoo galay dalka talyaaniga ay warbixin ka gudbiyeen islamarkaana ay u gudbiyeen taliska booliiska boolisku waxaay sheegeen in cismaan maxamuud oo labiyo labaatan jir ah oo madax ka ahaa xero muhaajiriin afduub ahaan loogu haysan jiray oo ku taala degmada benwaliid oo qiyaastii boqol mayl koonfur galbeed kaga beegan magaalada tribuli cadaymo la horgeeyay maxkamadda ayaa muujinaya in ninkan uu kufsaday dumar fara badan kuwaasoo tahriib ahaan u joogay xeebaha liibiya islamarkaana ay kusoo gudbeen dalka talyaaniga maxkamadda ayaa waxay sheegtay in muwaadinkan soomaaliyeed laga xiray magaalada milan kadib markii uu tobanaan kale oo muhaajiriina isku soo qariyay islamarkaana uu sheegay inuu yahay nin magangelyo doon ah dalka liibiya waxaa ku sugan boqolaal muhaajiriina kuwaas oo doonaya inay gaaraan xeebaha talyaaniga ayadoo ay xusud mudan tahay in warbixin ay soo saartay qaramada midoobey lagu sheegay in dhibaatooyin fara badan loogu geysto muwaadiniinta ku sugan halkaasi